codkan soo socda waxa aynu ku duubnay halkan noofembar shanteedii haye kun sagaal boqol iyo siddeetankii ha
Uh, the following recording of Somali language was made on November 5th, 1980 by waxaynu bilaabaynaa imika waxaynu doonana waynu iskaga hadlaynaa ha waa muddo toban daqiiqo ah ha marka eh, bal ii waran maxaad war haysaa wallaahi waa nabad saan kugu sheegay ma og tahay saaki wixii qabsaday Ha, miyaan ku soo celcelin karnaa dee ah, marka waxa weeye een, ninkan kuu sheegaya saaxiibkay ahaa aha, dee naagtii baa hoosta gashatay oo laba arki maayaba ah, marka midkii kaleo aan la deganaa markaan imid een, ilaa hadduu ku ran yahay aan imid los angeles ha, ninkaasaa baan teleefon u diray oo asna ka soo noqday xaggaa iyo een, nigeria waa tahay marka een, waataan ku raaa nin bac mushtari weyn oo ninkii baa war ninkii maxaa ku dhacay markaasuu wuxuu yidhi waa ninkii anugu xale la joogayo laakiin Ah.
markaan arko Aha, anaa ninkii canaanay odhanay war maxaad dadka saaxiibada saas ugu gashayo ah, maxaad at least xataa teleefon ah, ugu diri weyday waa ya Mm.
kaasaan eer war ninyaho ninka naagtii tahay.
teleefonbu markii hore noo soo diri diri jiray laakiin naagtii Ha, unbaa ka adkaatay dee isla markaasuu qoslay oo yidhi waa laga yaabaa bal ninka Ah.
anaa la hadli doono waxaan idhahdaa, la hadalo adigaa uu kaa dhow yahay ama teleefon kuu soo diraay ah.
ya Eh, waa iska imika wa- hadalkii baynu iska qabanaynaa ha ninkani waa qolada afka baadha ha maalin dhoweyd baanu halkan ku aragnay maqaaxida yaree ee halkan aynu fadhfadhiisanno geedaha hoostooda haa haye marka waxaan uga sheekeeyey af soomaaligu haye nooca matalan marka afafka loo kala qaybiyo sida ay codadka u kala adeegsadaan ha ee inuu keenu yahay nooca afka qalaad lagu yidhaahdo tone languageska ha uu ka midka yahay ha markaa waxaan siiyey tusaalayaal sida codku isu bedelo kow ee marka codku isbedelo ama ee, toonku waxay yidhaahdaan la ereyadu macno kale ay u kala sameeyaan ha
matalan markaynu soo qaadanno codka i- ee, ereyga la yidhaahdo inan ha iyo inan ee isbedelkaa codka ku dhacay ha ayaa ee, macnahana kala bedelay
ha inan In- inan dee marka xaraf baa ku saa'iiday inan maya waxba Nuun.
kumay saa'idin inan haa waa laba dhawaaq mid waliba inan iyo inan haa inan hay oo dee kii lab ah ha iyo inan ha oo dhadigoodkii ah ha matalan dameer ha iyo dameer ha weyl ha iyo weyl iyo weyl ha haa midna waa hoosta laga dhaway midna kor baa laga dhaway haa sax waxbaa waxbaa yara si ah ha ee maxaa kaa af ingiriiska lagu yidhaahdaa baa tiri mise ee waa toonkaa bedelay ha
ingiriisidu ha ee waxaa la yidhaahdaa iyada ee noo ee waxay adeegsataa hmm,
stresska iyo waxa ay yidhaahdaan ha oo markaa eh, talow muxuu ahaa ereygii ilaa webe mikrofoonka malaha ha.
Eh, oo laakiin middan kale maxaa ilaah hadduu kuu ron yahay een, af soomaaliga markii lagu hadlayo aha, ee marka labada qof ay wada hadlayaan ah,
een, qofka hadlaya mooyaane qofka kale markuu wuxuu odhanayaa ama haa ama wuxuu dirayaa ma aragtay een, calaamad in qofka uu uu dhegeysan- fahmay uu la socdo.
uu la socdo ama laakiin xag afafka kale ah, u malayn maayo inay leeyihiin markaan nidhaahana kow ah, iyo haye aha, waxaad u malaysaa in ma aragtay unan af ingiriiska lahayn ama sax ya ah, matalan laba qof ingiriis markay hal- hadlayaan aha, oo hadduu qof yidhaahdo anigu waan ku maqlay haa uu yidhahdo wuxuu qofka kale u qaadanaya hadlaya ninkan inuu waxbana ka dhegaysanaynin ah.
ya uu- Way- taa weynu kaga duwannahay ya oo inagu in qofkii kula socdo ha ee da- qaar baa markay kuu sheekaynayaan ha kowdhe ku odhanaya ha marka adna hayee baad leedahay ha iminkaan xasuustee eh, ingiriisidu waa intonation language ha
ee afka soomaaliguna ha waa tone language ha marka wuxuu doonayey tusaalayaal kale ha
in aanu sheego ha marka runtii intii markaa maskaxda igaga soo dhacday ha uun baan xasuusnaa ha ee waxaan idhi bal wixii kale aan heli karana ha waan soo baadhi doonaa ha
ee Oh.
laakiin iyow imikuun baaban xasuustaye ها halkaas aynu kaga gedisanahay sidaa hadalka loo kala guro ها ee af ingiriisiga iyo ma laha kumaan dareemin afafka kale ما جرى أفافا كلام yaa أفافا كلام ما جرى أنا نمر هينيا وكأننا كلية qofku wuu hadlayaa ka kalena waa aaminsan yahayoo waa dhegaysanayaa marka uu qofkii hadalka dhammeeyo ها ayuu kii kalena qaadanayaa ها وابا عيب حق أفافك إنجليز كا Hmm.
ama afka ama maaragta aan maqalna talyaaniga waxaa qofka markay wada hadlayaan hadduu qofka soo dhex galo ama uu juuq yidhaahdo haa wuxuu u qaadanayaa cay Ah.
wuxuu ninkan i dhegaysan maayo wuxuu iga iga soo dhexgelayaa sheekada innagana waaba wa- waxa weeyaan lagama maarmaan annaga waaba nagala maarmaam haada Eh.
iyo madaxa la ruxaya iyo kowda la odhanayo waayo matalan berigii hore ee dhaqankii hore ee soomaaliga ha marka uu nin warramaayo ha ee uu meel intuu ka yimaado la waraysanayo ha ninku markuu warramayo ha nin kalena waa ka guri jiray sax sax markaa ee weliba waxay u badnaan jirtay ha oo aan u malanaya taana inay ugu sabab tahay ha ee ninkan dee warramayaa ee meesha kale ka yimi wa- meel fog buu ka yimi waa nin soo daalay ha codkiisii ma dhawaaqi karo ha ee meeshiina waa laysu soo ururo shir ballaadhan weeye sax kol haddaan ee cutabiye la haysan ha ama bahalkan afka qalaad lagu yidhaahda mikrofoonka ha ee nin markaa dee raggii meesha joogay ahoo isagu nastay oo cod dheer ha ayaa hadalka ka guri jiray ha markaasuu codkii saa- sare usii qaadaya ha oo wuu leeyahay marka ma- markuu hadalka qofkii yidha wuu kusoo celinayaa miya isagu hadalka haa ereygii uu yidhaahdaba ha wuu ka daba odhanaya matalan markuu ee, weeri yidhaahdo ha in isku xidhan oo macno samaynaysaba ha ninkii dee waa nin daalanoo isagu hoos buu odhanaya ha kii kale saruu usii qaadayaa saas Wuxuu baa ina- la yidhi yaa saas baa la yidhi buu odhanaya sidaa iyo sidaasuu leeyahay ha halkaasaan soo maray buu odhanayaa kii yimi moogtahay ha halkaasaan soo maroo waxaan ku soo arkay waxa caynkaa iyo caynkaasa ha kii kalena intuu ka daba qaato ha ayuu odhanayaa halkaasaan soo maray oo waxaan ku soo arkay waxa caynkaa iyo caynkaasa asagii buu iska dhigayaa is- isaga codkiisii unbuu ku celinayaa waa soomaalida mikrofoonkeedii wa dee wa- yacni ileen mikrofoon ma laha eh waa tagno si dadkii ballaadhnaa ee meesha u soo fadhiistay looga guro hadal hadalkii u wada gaadha maya eh ha ayuu ninkani usii dheeraynayaa codka abso- ha.
waayo ninkan ee warramayaa ha waxaa laga yaabaa inuu meel colaada ka yimi ha ama dagaal ka soo warramay Ama soo ama lugay.
dhowr habeen soo socday ha markaa uu daalan yahayoo codkiisuba aanu saani uga soo baxayn ha markaa nin dardar leh ha ayaa codkii markuu in yar sheegaba ha isagu intuu qaado ku dhawaaqaya markaasuu dadkii oo dhan wada gaadhaya ha ee horta kolley taasi sabab bay u noqonaysaa waxa soomaalidu hadalka ha isaga gurto ha taa kama aanan warhayn moogta yaa taa kama aanan warhayn gaaladana kama warhaysa aanan u malaynayaa haa soomaalida waxay u malaynaysaa dadkao dhan maaragta inay saasay wada yihiin laakiin markaad u fiirsato haa annagu un weeye ya oo niyow ee hadalkiiba naga daala tobankii miyuuna naga dhacay naga dhicin balaayada baas ma ee weli waa waynu iska sii wadi doonaahe oo muxuu leeyahay ninku muxuu ahaa een, toban een, a- m- markaa aan ha- annaga aniga adag wada hadalno haa markaa kabacdi miyaan sii macnaynayna waxaan ku hadalnay maya Wux- wuxuu doonayaa keliya dhawaaq inuu maqlo wuxuu yidhi markii ay tobanka miridh bila- bilaabmeen ha ee intii aan ingiriisda ku idhi ha ayuu yidhi ku bilow haye markay ee dhammaadaan tobanka miridhna ha waxaa tidhaahdaa waa kan dhammaadkii ha ee duubistii afka soomaaliga ha marka ee dibaddu istaago wuxuu yidhi anaa halkaa kaa siinaya seenyaale haye oo dibaddu taagan yahay hadda haa igulama ilama joogo haye albaabku kuu xiray miyuu adiga kula jooga may ee albaabkiiba uu xidhoo sanqadha kale ka ilaali buuri ha ee
wallahi.
taleefanka madaxiisa aan hayo Haa.
xagga aan ku hadlayo ha makrifoon yar baa afka ku soo haya anna tabtaasaan ahaynin markaa wuxuu yidhi ee afkana dib uga yara qaad haye ee sanqadhaha kalena ka ilaali ha
ee marba waxaan arkayaa uun anigoo gacanta yara dhaqaajiyayoo Wax- dee dhaqanku waa balaaye yaa Oo- oo- ad- waad silmaamaysaa
faraha kolley waan iska yara dhaqdhaqaajiya
dhawaaqa ka ilaali buu ku yidhi haa Ah, a- iyo maarata maya wixii sanqadh ee ee meelahana ah, ayuu qabanayaa markaa dee codkiibaa ee ka barxamaya ah, allahu shaakir.
yaa oo mashaakil inta dambe ya inta dambe qosol baynu uga buuxinaynahay ha maxaad odhan lahay maxaan odhan lahaa max- anigu hadalkaiga dhammaayo ya waxaan- ya waxaan sheegaba ee garan maayo wallah ah, ya bal adigu noo sheekay bal sheekada wad waa sheekahaye dee sheeko Ya.
anigu anigu waxaan hayaa sheekooyinkii mutaxinaayey dhaqankaa hore aynu ka nimi hay waan kaa maqlayaa iska wad ya waan kaa maqlayaa iska wad ee Ya.
anna imaka intaan meelahan joog joogo ha shuqullada aanu baahnay waxa weeye ha ee dhaqankan cusub ha iyo ee kaftankiisa iyo jareexadiisa ha iyo qosolkiisa inaan barto inaan barto ha waayo mashkiladda imaka aan dareemay waxa weeye ha
ee qof baa laba qof baa wada hadlaya ama hay matalan t v-gaba hay wax bay ku qoslayaan hay wixii anigu maan dareemin Ya,
ha yacni qosolka la- iska qoslasiinay dadku waxay ku qoslayeen wixii ay ku qoslayeen ha maan fahminba ha ee laba sababoodba way jiraan hay mid weeyaane ee afkii ha ee matalan dee si formala baynu u barannay iskuulka aan ugu barannay ha marka sidiisan socialka ah ha ee u fahmi maayo xaggii buugga ma aragtay xaggii buuggun baan ka ka fahmaya fahmin ee xaggii mujtamaca ha dhaqankii dadka ha ee imika waynu soo gebagabaynaynaa hay Ah, waa halkaasaynu ku dhammaynaynaa oo toban mute dhacday tobankii haa ha end of the re- of recording of the somali language is up to here